inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun aada iyo aadaan uga xunnahay geerida naxdinta le ee ku timid ee allah u naxariistay walaalkan cabdicasiis maxamed cali xaaji waxa uu ahaa weriye soomaaliyeed oo dadkiisa u shaqaynaya waxaanan ka xunnahay in kooxo arxanlaabayaala ay galabta maqribkii ay ku dileen degmada yaaqshiida gobolkan banaadir waanan ka xunnahay in weli dhibaataynta iyo dilka lagu hayo saxafiyiinta soomaaliyeed ay sii socoto runtii aad baanan haddaanahay ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee u cambaaraynayna falkaas waayahay marka ilaa hadda ma ogaatin shaksiyaadka ka dambeeyey in gacanta lagu soo dhigay in kale
intaan ka warqabno waxaa naloo sheegay in dad bajaaj wata ay maaragtay ka dambeeyeen dilkiisa laakiin wax intaa dhaafsiisan ma jiraan qaraabadii iyo eheladii uu ka geriyoodaan la xiriirnay cid ilaa hadda maaragtay gacanta lagu soo dhigay ama baarish xataa la sameeyey aan maqalnay ma jirto waana ka xunnahay maaragtay in ay nagu soo noqnoqoto dilka wariyaasha soomaaliyeed xilli aan islahayn maaragtay way sii dhamaanaysaa way yaraanaysaa in haddana mar kale aan maqalno dilka wariye soomaaliyeed waa runtii waxa aada looga naxa laakiin qof kasta oo bani aadama maalin ayuu leeyahay maalintaasna lagama horumarinayo lagamana digdigayo qof kastana waa uu dhimanaya sida uu ilaahay maaragtay qur-aankiisa ku sheegay kullu nafsin daa'iqat lmowt waxaan ilaahay uga rajaynaynaa inuu maaragtay naxariistii janna ka waraabiyo marxuumkaas geeriyooday marka ma jira hay-adaha amniga oo dowladda oo kale haddii aad la xiriirto wax macluumaad ay kuu sheegeen oo ama la xiriira dilkaas
maya ilaa hadda wax faahfaahin laga siiya ma jirto waana nagu soo noqo noqotay arrinta ah wariyihii wariyihii ciddii dishi way bardal xooggal ay sameeyaan oo ay gacanta kusoo dhigeen islamarkaana cadaaladda la horkeena ciddii ka dambeysay dilka marxuumkaasi wariyaha ahaa ee dadkiisa u shaqaynayay